ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee loo dhan yahay khudbadiisa waxa uu kaga hadlay sanadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba waxa uu soo hadal qaaday xiisada soomaaliya kala dhexayso ethoobiya oo uu sheegay inay muhiim tahay inaysan soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya ethoobiya oo qalqal gelinaya ayuu yiri jiritaanka soomaaliya Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee ethoobiya kuwaasi oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna iskudayga ethoobiya ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mida soomaaliya iyada oo loogu gabanayo sugidda helitaan ee maranbiyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn waxa uu soo hadal qaaday xamse cabdibare dhanka kaleeto ethoobiya in awalba ay u furnaayeen adeegsiga dekedaha soomaaliya habka ganacsiga iyadoo uu yiri soomaaliya mar walbaba waxa ay dadaal gelinaysa iskaashiga gobolka intiisa kale balse waxa uu yiri heshiiska isfaham ee dhex mare ayuu yiri ethoobiya iyo sidoo kaleeto gobol ka mida soomaaliya oo waqooyiga soomaaliya ah ayuu yiri waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeenna qarannimo intii uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdibare waxa uu soo hadal qaaday qaadistii cunaqabateynta hubka helistii soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobey ee sanadkan iyo sidoo kaleeto ku biristii soomaaliya bulshada afrika iyo deen cafintiiba waxa uuna yiri sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaara muhiim u ah oo lagu asteeyey horumaro wax ku ool ah oo soomaaliya ay samaysay waxa uu si guul ah u dhammaystiray hannaanka deen cafinta oo noo oggolaanaya inaan dib u soo ceshanno madax bannaanideennii dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku samayno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah intaasi waxaa dheer bulshada bariga afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka ganacsiga iyo iskaashigaba waxaan samaynay tallaabooyin taariikhi ah oo aannu u qaadnay cunaqabateyntii hubka ee soomaaliya saarnayd muddada dheer in laga qaado taasi oo ah tallaabo aan horay u qaadnay si aan u ilaalinno qarannimadeenna iyo amnigeennaba dhinaca kaleeto waxaa ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu ku dheeraaday arrinka dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kaleeto dadka reer gaza dhibaatooyinka haysta ee ay ku lee'anayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka gaza ku socda waxa uuna yiri gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darnayd ah waa waddan ay saaran tahay xanibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darnayd ee bini'aadanimo wakhtigan aynu ku jirno ka sokow dilka macnadarrada ah ee tobannaanka kun ee ragga ah haweenka iyo carruurta tan iyo bishii oktoobar ee ina dhaaftay in ka badan laba milyan oo falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midooba awgeed waxa uu xusay xamse cabdibare inay muhiim tahay in la joogo wakhtigii soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareeyeen kuwaasina uu soo qaatay xaaladda suudaan ukrein iyo sidoo kaleeto isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arrinta isbeddelka cimilada adduunka uu iyaduna ku dheeraaday